asalaamu calaykum waa amaal haybe oo kula ku soo dhowow xalqad cusub iyo xidhiidhada nolosha maanta xalqadeennan waxaan rabaa inaan kaga hadlo waa maxay amaba sideed wax uga bedeli kartaa qaabka lagu arko amaba dadka kale kuu arkaan si aad u noqotid qof ixtiraam ay dadku u muujiyaan si aad u noqotid qof waxyaabaha qaar aan u qalmayn amaba aan u fiicnayn ay runtii dadku kala gabadaan amaba ayna kula soo dhicin waxaa laga yaabaa in uu qofku is idhaahdo goobta shaqada marka la joogo waxaa keliya ee kaaga filan in dadkan kale inayna kugu xadgudbin waa inaad boundaries samaysato amaba waxyaabihii aynu ka soo sheegnay ee ahayd xuduud inaad dadka kale aad kala yeelatiin inuu jiro wax amaba line idinkala saaraya qofkan iyo adiga intuu qofkani kuu soo jirsan karo amaba sidoo kale dhinaca kale haddii laga eego intaad adigu qofkan aad u jirsan kartid markaas waxaa laga yaabaa in badanka aynu muudno healthy environment amaba environment caafimaad qaba oo aad ku shaqayn karto sida keliyaad ku heli kartaa inay tahay inaad boundaries samaysatid badankana dadku markay boundarieska iyo xuduudaha inay samaystaan ay ku cusub yihiin waxay samaystaan waxyaabo u eg amaba ay isleeyihiin waa boundary laakiin laga yaabaa in uuna ahayn amaba ay tahay mid unhealthy ah oo amaba qaab aan caafimaad qabin ayay iskugu dayaan inay dadka kale xad uga samaystaan amaba ay u kala samaystaan amaba ay iskaga dhigaan xuduud runtii qofkaas iyo isaga aan u saamaxayn in xidhiirka ay leeyihiin uu noqdo mid caafimaad qaba amaba xidhiir fayow xalqado hore ayaa jirtay oo aan kaga soo hadlay qaabkay tahay qofku in uu xad uu iskaga dhigo amaba uu xuduud uga yeesho dadka kale marka haddaad ku cusub tahay xidhiidhada nolosha podcast waxaad dib ugu noqon kartaa season one oo aad ka helayso youtube channelkayga amaal haybe coaching maanta marka waxaan doonaya inaynu wax ka bedelno qaabkaynu u aragno amaba waa maxay dabeecadaha ay tahay in aynu yeelanno si marka aynu u noqonno amaba aynu awood ugu yeelanno inaynu boundaries amaba xuduuda ka samaysano dadka kale amaba xuduud iskaga dhigno taasoo markaa inoo saamaxaysa in qofka aan awooddiisa iyo kartidiisa iyo cidduu yahay shakhsiyan runtii aan lagu soo xadgudbin amaba aan lagugu soo xadgudbin sidoo kalena markaa kaa caawinaysa inaad adiguna marka dadka kale ay noqoto aad noqotid qof fahansan amaba ixtiraami kara boundarieska iyo xuduudaha dadka kale haddaan hoos uga sii dhaadhaco boundariga iyo qofku inuu qofkan kale uu xad iskaga yeelo amaba uu xuduud ay kala yeeshaan waxay hoos ugu soo noqotaa uun in qofkaasi uu noqdo amaba su-aasha amaba bayska halkay wax kasta ka bilaabmaan waxa weeyaan inaynu dhammaanteen doonayno inaynu noqonno qof la ixtiraamo qof dadka kale ixtiraam ka hela laakiin badanka waxaynu aaminsannahay amaba aynu isnidhaahnaa ixtiraamkaasi waa wax dadka kale kaaga imanaya oo wax dhinaca magaranaysaa external ah oo dadka kale kaaga imanaya oy dadka kale tahay markaa inay kuu muujiyaan laakiin wax kasta oo aynu cid kale ka rabno amaba wax kasta oo amaba baahi kasta oo aynu cid kale ka doonayno innaga ayay inagu xidhan tahay inaynu marka hore fahanno sidaynu u noqon karnaa qofka aynu doonayno in dadka kale ay ixtiraamaan dadka kale inay ku ixtiraamaan waa wax kaa baxsan laakiin adiga ayaa qaab naftaada amaba noloshaada u habayn kara kadibna markaa taasi ay noqon doonto qaabka aad noloshaada iyo naftaada iyo xidhiirkaad naftaada leedahay aad la leedahay aad u habaysay sida aad ku helayso ixtiraamka dadka kale waxaa laga yaaba qof dadka qaar inay isweydiiyaan hebelna maxaa loo ixtiraamaa anigana maxaan lay ixtiraamin ixtiraamka laftiisa wuxuu noqon karaa mid uu qofku uu ku helo bawer amaba bosition uu joogo amaba heer uu taagan yahay miduu qofku uu ku helo oo waxaa laga yaabaa qofkaasi markuu ixtiraam kuu muujinayo wuxuu arkayaa inaad ka sarraysid amaba mansab ha noqoto amaba level ha noqoto amaba cilmi ha noqoto waxbaa jira aad kaga sarraysid oo markaa keenaysa in lagu ixtiraamo laakiin taa haddaan ka imaado waayo waxaa laga yaabaa dad badan oo inaga midii in xirfadaha qaar ay yihiin dadka ugu fiican ee loo yaqaano in dadka qaar ay haystaan ma garanaysayey dhaqaale runtii ku kalifaysa markaa dadka kale inay ixtiraam u muujiyaan oo ma garanaysaye ay ka dambeeyaan laakiin waxaan doonayaa in marka laga imaado statuska amaba mansabka uu qofku leeyahay amaba waxa yacni waxyaabaha lagu yaqaano amaba waxyaabuhuu haysto inaynu noqonno dad nolol maalmeedkeenna dhexdiisa amaba ixtiraam dadka ka heli kara iyadoon qofkaas markaa ixtiraamka uu u muujinaya ayna noqon mid uu ku ixtiraamayo mansab iyo level uu taagan yahay waayo maanta haddaad aragtid adigoo nolosha nolol maalmeedkaaga iska wata oo runtii ixtiraam ka helaya dadkan aad la shaqaynayso dadkan aad u shaqaynaysid iyo runtii dadkan nolol maalmeedkaaga kolba dhinac ka soo gelaya taasi runtii qofka waxay kor u qaadaa amaba ay magaranaysaa ay saamayn fiican ku yeelataa caafimaadkiisa maskaxeed waxaa dhici karta sidoo kale inaad tahay qof mansab leh waxaa dhici karta in dadka qaar ay kugu ixtiraamaan waayo waxaad tahay qofka maamulahooda ah maanajerkooda amaba booskooda ama waxaad tahay qofka supervise garaynaya ee dadkan la socda howlaha inay sida saxdaa uga soo baxaan taa lafteeda haddii aad doonayso in waxaa laga yaabaa inaad ixtiraam taa ku heshid laakiin runtii gudaha dadka amaba quluubta dadka dhexdooda in runtii aanad ku helin amaba aanay runtii dadku ixtiraamkaas waxa keliya ee ku kalifaya ay tahay levelka aad taagan tahay amaba shaqada ay qabanayaan ee ay adiga dib kugu soo celinayaan awgeed inay taa awgeed ku ixtiraamayaan laakiin ayna personally amaba shakhsiyan adiga ixtiraam ku hayn waa run bili-aadanka oo dhan ma raaligelin karno waa run in culays badani ay qofka uu ay ku keento hadduu isku dayo inuu quluubta dadka oo dhan uu kasbado taasna ma aha maanta massajka amaba fariinta aan rabo inaan halkan ka gudbiyo marnaba bili-aadankao dhan ma raaligelin kartid marnaba iskuma dayi kartid in ma garanaysayo qof kastaba uu ku jeclaado muhiimad waxa weeyaanuun in aad adigu dabeecadaha iyo dhaqamada aad muujinaysaa ay noqoto waxa maskaxiyan dadka kale ku kalifaya amaba dadka badankooda amaba dadkan aad la shaqaynayso ku kalifaya inay ixtiraam kuu muujiyaan taas markaa waxay dib iigu soo celinaysaa hadalkii markii dhaweytoole aan lahaa ee ah wax kasta inagay inaga bilaabmaan wax kaste amaba isbeddel kaste oo aad dibadda ka doonaysa inuu kaaga yimaado waa waxay tahay markaa adigu in aad bayskiisa amaba halka ugu hoosaysa aad intaad ka soo bilowdid oo ah naftaada markaa eegtid saamaynta ay ku yeelanayso xidhiidhada aad dadka kale la leedahay goob shaqo markaad joogtid waxyaabaha ku kalifa amaba keena in dadka qofku uu qofka kale u ixtiraamo weliba haddaad shaqaalo tahay maanta waxaan rabaa inaan dhinacan aan ka eegayo aan ka dhigo dhinaca qofka shaqaalaha ah ma aha qofka loo shaqeeyo so qofka shaqaalaha ahi waxyaabaha uu qofka ku kasban karo in qofkan uu u shaqeeyo iyo qofkan kale ee ay isla shaqeeyaan amaba dadkan ay isla shaqeeyaan amaba uu ixtiraam kaga heli karo wax weeyaan qofka inuu ogaado amaba wuu u arko mas-uuliyaddan uu hayo inuu sida ugu fiican uga soo baxo hawshii laguu diray amaba qofkan maanajerkaaga ahi uu kuu diray amaba qofkan kale aad ku tidhi waan samaynayaa ee aad u ballanqaaday in aad sideeda uga soo baxdo tusaale ahaan waxaa dhici karta in uu jiro xilli deadlina oo howl la gudbinayo waxaa muhiima inuu qofku fahmo howlahaad qabanayso waxyaabaha ugu waxyaabaha aadka aan u fiicnayn ee badanka ay adigana shakhsiyan kuu fiicnayn qofkan kale iyo shaqadaada iyo horumarkaagana u fiicnayn waxa weeyaan in ay dadku saluugaan amaba ay kugu tilmaamaan dabeecada ah inaad tahay qof wax dhayalsada in hawshaada aanad sideeda uga soo bixin amaba deadlineska iyo howlaha xilliga lagaa sugayo aanad wakhtigeeda kusoo gudbin taasina markaa dhaqankaa noqoto taasi markaa maadaamay noqonayso wax shakhsiyadaadii iyo ciddii aad ahayd hoos u dhigaysa wax muhiima inaad ogaatid goobtan shaqeed timi waxaad u timi inaad shaqada sideedii uga soo baxdo talabaad shaqada sideeda markaad uga soo baxdana waxaad tahay qof amaba waxyaabaha ugu driveka amaba waxyaabaha markaa ay tahay qofku inuu xasuusto waxa weeyaan markastoo shaqadaada si fiican uga soo baxdo waxaad tahay qof mar kaste shaqada lacagtan uu shaqaysanaya ay xalaal usii noqonayso lacagtaad shaqaysanaysa waxay ku xidhan tahay hawshan aad qabanayso iyo sida daacadda ah ee aad u rabtid inaad uga soo baxdid haddaad maanta hawshaadii aanad uga soo baxayn amaba sidii saxdahayd aan uga soo baxayn waxaa laga yaabaa in mararka qaar shaki kaa galo waxan aan shaqaysanaya amaba dhididkaygana aan shaqaysanaya sidii saxda ahayd een u dooni inuu xalaal u noqdo ma yahay marka si markaa aynu taa meesha uga saarno qofku waxa muhiima in markuu goobta shaqada uu joogo inuu howlaha shaqadiisa ah ee u qoran ee laga sugayo uu sideeda uga soo baxo mas-uuliyaddaana markaa uu is-xasuusiyo mararka qaar waxaa laga yaabaa inaynu ilowno qaabkuu qofku ku ilaawi karaana waxa weeyaan in qofka culays badani uu saaran yahay oo mararka qaar ay ka tahay uun hawshan iska dhamme laakiin waxaa muhiima inuu qofku dhaqanka amaba dabeecadiisaas uu ku bedelo inuu naftiisa xasuusiyo maalinkii markuu shaqada tegayo amaba uu ku sii socdo inuu rabo inuu risiq xalaala uu soo shaqaysto sidoo kalena sida ugu fiican inuu ilaahay ku ilhaamiyo oo uu ku gaydhgareeyo inuu shaqadaa maanta uga soo baxo waayo waxyaaba badan baa caafimaadkeenna maskaxeed saamayn kara keeni karana mararka qaar inaynu shaqooyinkeenna sideeda uga soo bixin amaba aynu dhayalsanno marka waa inaad isku daydid amaba aad dib u eegtid ma waxaan ahay qof lagu tiriyo inuuna howlihiisa ka soo bixin ma waxaan ahay qof habsan mar kaste lala xidhiidhiyo ma waxaan ahay qof ballamaha uu dadka u qaaday waayo waa ballan inuu qofku idhaahdo deadlineka amaba hawsha waxaan soo gudbinayaa bisha afarteeda marka inuu soo gudbin waayaana ay ka dhigan tahay qofkaasi inuu yahay qof ballamihii uu qaaday aan ka soo baxay marka waxaad arki kartaa in waxyaabaha qaar aynu wada garanayno aynu mararka qaar ilowno saamaynta ay inagu leedahay marnaba melihii howlaha qaar way fududdahay amaba waxaa dhici karta in hawsha si fiican oo aad uga soo baxday macaal mararka qaar aanu qofkan aam, kaa mas-uulka ahay aanu kuu qirayn amaba mar kastaba aad aragtid daleecayn badani inay kugu socoto oo taasina markaa ay kaa niyad aa kaa niyad jabiso inaad shaqadaada effort gelisid laakiin taas lafteedu waa waxay ku xidhan tahay amaba wax ay dhinacaaga ay tahay markaa in aad ka hadli kartid oo ay tahay qofkan kale ee kaa sarreeya inaad kala hadli kartid hawshaasaad u qabatid iyo sidaad u wanaajin lahayd maadaama criticism iyo dhaleecayn badani ay soo noqnoqonayso aanad garanayna meeshay tahay inaad wax ka bedesho marka taas waxa weeyaan intaasi had- xaaladda haddaad ku jirto waxaad dhici karta inay tahay qayb ka baxsan oo ay tahay markaa em, inaad qofkan kaa sarreeya aad la fadhiisatid marka adigu muhiimadda amaba inta mas-uuliyaddaada ah in aad ka soo baxdid ood isku daydid inaad hawshaada si fiican aad u qabatid waa wax runtii qayb ka qaadanaysa shakhsiyaddaada iyo sidoo kaleba siday dadku kuugu soo um, ixtiraamka ay kuu muujinayaan iyo sidoo kale hadallada laga yaabo in ay kaa yidhaahdaan goobaha qaar marka la joogo waanigii hore u idhi in bili'aadanka mar kasta inaan bili'aadanka marnaba dhammaantood ayna ku wada jeclaan karin dhammaantood ayna arki karin mararka qaar um, dhaqamadaada fiican iyo asluubta iyo dhaqankan fiican eed rabtid inaad ku sifowdid iyo dadaalkaaga laakiin dadka saxda ahi way arkayaan qofka saxda ah waxaasina markaa waxaad ku noqonaysaa amaba qaabkaasina waxay ku- kaa caawinaysaa amaba kaa saacidaysaa in runtii aad heshid ixtiraamka aad dadka kale ka rabtid inay kuu muujiyaan qodobka labaad waxa weeyaan qofku inuu noqdo qof naftiisa daryeela markaan leeyahay daryeela waxa laga yaabaa goobaha shaqada marka la joogo in dadka qaar dhowr saacadood ay kombiyuutar amaba dul fadhiyaan hawsha ay qabanayaan waxaa laga yaabaa dad badan baa jira oo goobaha shaqada markay joogaan haysta amaba ay ugu jirto nidaamkooda xilli ay tahay markaa inay u baxaan break amaba ay soo yarnastaan amaba ha noqoto rubuc amaba ha noqoto badh amaba ha noqoto saacad laakiin waxaa laga yaabaa dadka badankoodu runtii inayna isticmaalin waayo qofkii maskaxdiisa amaba siduu u fikiraya waxa weeyaan hawshan aan ku jiraan ii saamaxayn laakiin waxaa laga yaabaa qofku hadduu naftiisa weydiiyo hawshan aan qabanayo sida ugu fiican si aan u qabto maxay tahay in aan sameeyo jawaabtu waxa weeyaan qofku inuu fahmo inuu naftiisa daryeelo ayay toos ula xi- u xidhiidhaa amaba toos ugu xidhan tahay hawshuu qabanayo kwalitigeeda iyo qiimaheedu intuu leegyahay amaba sida ugu saxsan ee uu uga soo baxayo goobo badan oo shaqada ah marka la joogo dadku break timeka iyo wakhtiga ay nasashada loo siiyey ee maalinka dhexdiisa ah weliba waxaa laga yaabaa inay noqoto sagaalada tobanka meelaha koob iyo tobanka waxaa laga yaabaa dadku inayna isticmaalin wakhtiyaroo kala duwan intay yar kacaan amaba shaah soo qaataan amaba wax yar soo qaataan ku soo noqdaan markaa meeshoodii laakiin break timeka iyo wakhtigaa laguu ogolaaday ee ah in aad naftaada daryeeshid marka uu qofku sida saxdaa uu uga faa'iidaysanayo waxay u muuqanaysaa amaba ay tahay qaab uu qofkii iyo xidhiidhkii uu naftiisa la lahaa uu u xoojinayo qofkana marka ay dadku ay tahay in ay u arkayaan qof runtii naftiisa daryeelaya qofka naftiisa daryeelaya automatically markuu qofku arko maskaxiyan wuxuu ka fikirayaa inuu yahay qof kalsooni leh qof runtii naftiisa jecel oo naftiisa ixtiraamaya waayo markaad shaqadaada aad ka dooratid amaba ka horraysiisid daryeelka naftaada waayo waxaad xaq u leedahay taas waxaad arkaysaa runtii in qofkan deganaanshiyo badan oo dad badan oo kale ka maqan uu haysto qofku markuu maskaxdiisa soo dejiyo wuxuu awood u yeelanayaa inuu enerjigiisii iyo tamartiisii uu dib uu u soo celiyo markuu dib u soo celiyana hawshii uu qabanayay inuu sidii uu markii hore u qabanayay si ka fiican buu markaa uu u qabto marka isku day inaad haddaad goob shaqo aad tagtid amaba waxaa laga yaabaa inaad tahay qof guriga ku shaqeeya amaba aan shaqaba runtii cid ka sugaysa aan aan qaban ee shaqo uu naftiisa iyo faamligiisa iyo ehelkiisa u qabanayo qabanaya ma tahay qof markaa mararka qaar howlaha intuu ku dhex jiro hadduu arko in saacad amaba laba saacadood howlaha qaar uu wado nasta nasashadaasi waxay noqon kartaa shan minit waxaa dhici karta haddaad macal tahay hooyo in howlaha guriga maantao dhan aad ku mashquulsan tahay laakiin aanad marnaba ka fikirin toban minid halkan yar fadhiiso amaba shan minid oo waxaad cabtaa biyo yar cab sharaab cab amaba shaah cab amaba waxaa laga yaabaa cunno yar cun waxaa laga yaabaa in mar kasta shaqada inaynu dhammayno ayaynu ku xidhnaa inay tahay waxqabadkeenna qaabka ugu fiican ee uu halka ugu sarraysa uu gaadhi lahaa laakiin markuu qofku barto amaba nolol maalimeedkiisa uu ku soo kordhiyo nasashadu waxay tahay amaba uu qayb ka dhigo muhiima waxaad arkaysaa waxqabadkaagiiyo wax badan iska bedeleen sidoo kalena waxaad arkaysaa saameyntay ku leedahay caafimaadkaaga maskaxeed iyo jidheedba marka haddii maxaa laga yaabaa goobtaada shaqada aanad ka warqabin waxaad dib u weydiin kartaa dadkaad la shaqaysid amaba dadkanaad u shaqaysid ma jiraa wakhti laynoo ogol yahay inaynu break iyo nasasho qaadno maalinka dhexdiisa dad badan baa waxaa laga yaabaa goobaha shaqada markay joogaan inay xilliga ugu horreeya ee ay break amaba nasasho u baxan ay tahay xilliga qadada laakiin badanka waxaa jirta xilli ka horreysa oo ah xilli- xilliga subaxii oy tahay markaa dadku inay ka faa'iidaystaan melihi markaa mararka qaar qofku ma haleeli karo waxaa dhici karta in mararka qaar uu qofku aanu haleel haysan oo hawl laga sugayo hawshaasna marka ayna u saamaxayn in uu markaa uu ka dulkaco oo uu break timeka iyo wakhtiga uu doonayo inuu soo qaato aanu soo qaadan karin maalmaha ay sidaa tahay dhib male qofku wuxuu isku dayi karaa inuu howlaha uu dhammeeyo kadibna markaa uu gadaal amaba uu dib uu ka qaato nasashada amaba breega laakiin mararka qaar innagaa uu isticmaalna amaba dadka badanka excuse u isticmaala howlo badan baan hayaa oo markaa ma awoodo inaan wakhti qaato si aan u nasto laakiin marnaba sidaa ugama fikirno waxaa laga yaabaa inaynu isnidhaahno wakhtigaa waad dayacaysaaye adigoo hawsha qabtaa lagu qaatay laakiin wakhti aad naftaada gelisay waxaad ogaataa markaa in aanad marnaba dayacayn ay tahay uun waxaad noloshaada iyo caafimaadkaaga maskaxeed iyo jireed aad ku soo kordhisay maanta xalqadeenni xidhiidhada nolosha intaasaan ku soo koobayaa waa tababara amaal haybe oo dadaal ugu jirta sidii kor ugu qaadi lahayd hab fikirkaaga dhinaca xidhiidhada si aad naftaada iyo dadka kaleba ula yeelatid xidhiidh caafimaad qaba una hogaamisid nolol qiimo leh hadday jiraan su'aalo amaba weydiimo aad jeclaan lahayd inaad ila wadaagto waxaad igala soo xidhiidhi kartaa barta facebookga iyo instagramka iyo youtube-ka aan ku leeyahay amaal haybe coaching haddaad ku cusub tahay xidhiidhada nolosha podcast oo ay tahay markii kuugu horraysay ee aad dhegaysato waxaad ka heli kartaa xalqadaha oo dhammaystiran youtube channelkayga oo ah amaal haybe coaching in sha allah kulanti dambe iyo xalqadda tan xigta assalaamu calaykum